alla u naxariistee waxaa lagu wadaa in saakay baydhabo lagu sameeyo aas qaran islamarkaana xildhibaan maxamed ibraahim maxamed xaabsadee oo muqdisho meydkiisa shalay laga qaaday halkaasi aaskiisu ay kaga qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka koonfur galbeed ee iyagu aaska qaran xilligani qabanqaabadiisa ku guulaystay magaalada baydhabo ayaa waxaa laga diyaariyey goobtii lagu aasi lahaa sida uu saxaafadda uu u sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed xasan fiqi isagoona madaxweyne ku-xigeenku sheegay in guddi dhowr xubnood ka kooban hadda ay u qorsheeyeen in aaskaasi ay muujiyaan markii arrintii lala soo gaarsiiyey markiiba waxaan samaynay abaabul aan isugu keennay intii waxgarad ahayd hadday noqon lahayd ganacsato malaaqiyo iyo golihii wasiirada waxaanan go'aaminay in aan u samayno aas heer qaran ah waxaana la magacaabay aan magacaabay guddi anigoo la tashanaya odayaashii iyo malaaqyadii iyo qaraabadii reerka oo macnaha uu ka soo jeeday waxaan magacawnay guddi heer qaran ah oo uu guddoomiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiraxmaan ku-xigeenna uu ka yahay wasiirka amniga mudane cabdifataax ibraahim maxamed geesey wasiirada kale ee ka mid ah guddigaas waxaa ka mid ah wasiirka macdanta iyo biyaha aadan muxuu ahaa xasan maxamed wasiirka macdanta biyaha wasiirka hubka dhigista dhaqaacilinta maleeshooyinka mudane xasan xuseen maxamed xasan eelay iyo xubnaha gobolka ka socday oo ka mid yahay kusimaha guddoomiyaha gobolka meenza gudoomiyaha degmada xasan bicolo ganacsato gudoomiyaha agga ku-xigeenka xagga degmada arrimaha bulshada master sandheere intaasba iyo saddex ganacsatada ka socota iyo malaaqyada reerka mid ka mid ah ayaan ugu talagalnay inay noqdaan guddiga qabanqaabada ee aaska ee heer dowladeed ee koonfur galbeed in loogu sameeyo muxuu ahaa maxamed ibraahim xaabsade oo saaxiibkeen ah oo naga baxay
maxamed ibraahim xaabsade ayaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta kuwooda ugu caansan marka loo eego siyaasiyiinta soomaalida gaar ahaan kuwooda ka soo jeeda gobollada baay waxaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo shalay isagoo ka hadlayay kulan lagu heshiisiinaya beelo ku dagaalamay gobolka shabeellada hoose isagoo ka hadlaya waxa uu sheegay in xaabsade uu ahaa mas-uul qaran oo soomaaliya ka baxay islamarkaana jannadii fardowsaa uu eebbaah kaga baryay inuu ka waraabiyo inkastoo siyaasadda soomaaliya xaabsade uu door muhiima uu ka soo cayaaray haddana habeen hore ayaa tii rabbi ay ku dhacday kadib markii uu xanuunsaday muddo islamarkaana halkaasi wakhtigiisu uu ku soo idlaaday